sarkaal sare oo ka tirsan ururka xisbul islaam ayaa si kulul uga jawaabay hadal uu shalay jeediyey mid ka mida xubnaha sare ee isla ururkaasi shalay ayaa sarkaal sare oo ka tirsan ururkaasi sheekh maxamed macalin cali waxa uu waraysi siiyey laanta af soomaaliga ee v o a isagoo sheegay in hadda wixii ka dambeeya hadafkooda ay ku raadin doonaan qaab nabadeed muqdishona ay shir uga socdo haddaba maanta ayaa sheekh ismaaciil xaaji cadow oo isaguna xusbigaasi ka tirsan uu sheegay inuu yahay xogayaha guud ee golaha shuurada ee ururkaasi xusbul islaam waxaa kaloo uu sheegay in warka ka soo yeedha sheekh maxamed macalin cali aanu ururku waxba kala ogeyn amaba aanu kula socon hadalkan uu jeediyey sheekh ismaaciil ayaa muujinaya inuu khilaaf iyo kala aragti duwanaansho uu ka dhex jiro ururkaasi xilli uu weli xabsiga ku jiro hogaamiyihii ururkaasi sheekh xasan daahir aweys haddaba daa-uud aweys oo v o eda ka tirsanaya khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidha sheekh ismaaciil cali cadow sheekh ismaaciil xaaji cadow aan idhaahdee waxaana ugu horreynta weydiiyey waxa uu ka og yahay shir jaraa'id oo uu shalay muqdisho ku qabtay sheekh maxamed macalin cali bismillah walaalow shirkaasi aslan ma jiro anigana hadda guddoonkii golaha shuurada ayaan kamid ahay sida taytalkaba aad ka dareemaysid haddii shir la qabanayo iyo haddaan la qabanayninba waxaa masalaaxiyaadkaasi iskale golaha shuurada golaha shuuradana shir ay ka warqabto male xibno shuura iyo xibno tanfiida midna hadda meel loogu yeerayna ma jirto marka shir alxizbul islaami uu leeyahay oo xamar lagu qabtay ama meel kale lagu qabtay midna hadda ma jiro laakiin sheekh maxamed macalin oo waxa uu ku hadlayay magaca ururka waxaana uu ka hadlayay qodobo dhowra ku saabsan mustaqbalka ururka uu yeelanayo oo ay ka mid yihiin in wadahadal lala furayo dowladda ayna doonayaan qeyb in ay ka noqdaan siyaasadda dalka walaalow horta midda haddee wax oo iska cad weeye wax hadda su-aal iyo maaragtay su-aal la-aan ay ka taagan tahay ma ahan alxizbul islaami in maaragtay ururada islaamiga ahee soomaaliya ka jira gaar ahaan siyaasadan taatiir fiican kuleh inuu yahay wax hadda laysku hayo ama laisweydiinayo ma ahan taasi waa mid midda labaad alxizbul islaami waxyaabaha ahdaafka islaamiga uu xambaarsan yahay uu ku xaqiijinayo inay kamid tahay maxay ahaydo mufaalaxada iyo wadahadalkana ayadana wax mugdi iyo maaragtay daah uu saaran yahay maha wax dhab ahoo maaragtay lagu yaqaano weeye marka labadaasi qodob waa musallam laakiin hadda inuu barnaamijkaasi uu ku jiro ama shir noocaasi uu dhacahayo idaara ahaan markii loo yidhaahdo idaarada waa taqaanaane waxaasina way qabatay waxaasina ma qabanay taqaanaaye wax idaaro ahoo alxizbul islaami meeshaas isugu yimid ama maaragtay ku shiraya midna ma jiro micnaha marka waxa weeyaan xubnaha shalay shiray iyo idinka garabkiina waa aad kala afkaar duwan tihiin dhinac kale haddaan udhignana waxa weeyaan khilaaf ayaa dhexdeedana ka jira o aad kala qaybsan tihiin aslan xibno shiray maba jiraba qofkaasi hadlay keligiisaa jira idaacad buuna ka hadlay aslan wax shiray maba jiraba laa aslan walaa farcan qaacido iyo qiyaado midna laakiin sheekh maxamed macalin soomaha afhayeenka ururka oo soo kuma hadli karo afka ururka isagoo ka tarjumaya waxyaabo laga yaabo inaad ka wada hadashay amaba ururka uu la ogyahay maya maxamed macalin waxyaabaha uu ku eedeysan yahay waxaa ka mid ah laba qodob oo muhiim ah waa m midka koowaad ee tasriixaadkaasi oo idaaradii xisbiga u sarreysay haddii golo shuro guddoonkeeda uu yahay iyo haddii golo tanfiid guddoonkeeda uu yahay ba aan u idman iyo qodob labaad oo maaragtay kulamo aan maaragtay xisbiga u idman inuu galay ah labadaasu ku eedeysan yahay sidaa daraaddeed labadaasi qodob asigoo ku eedeysanba welibana waxay golaha shuurada qaraar ka qaateen in maaragtay laga saxbiyeyba gebi ahaanba afhayeenna ma ahayn xilligii hadda u dambeeyey xiriirka arrimaha dibadda ayuu u qaabishnaa xisbul islaam intaas u idmaday intiina hadda waa laga taxdiyey markii maaragtay laisla eegay tasarufaadka uu sameeyey hadday tahay xagga meediyaha iyo hadday tahay xagga idinla-aanta maaragtay shirarka uu galayba micnaha waxaad ka qaadeen xilkii uu hay xilkiyaa laga qaaday xilkii baa laga qaaday xilka qaadidka iyo xubinimada kala noqoshadana waa kala labo xilkii baa laga qaaday cidda xilka ka qaadayna waa cidda hadda aan ku sheegay ee golihii maaragtay xaq ulahaa weeye marka maxaa idinka qorshe idin ah adiga maadaama aad tahay xogayaha guud ee golaha shuurada ee ururka qorshihiina siyaasadeed mustaqbalka muxuu yahay maanta laga bilaabo sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo saddex iyo tobanka laga bilaabo ustaad maxamed iyo cid kalaba ayadoon alxizbul islaami si rasmi ah uusan shir jaraa ugu qaban cidda afhayeenka u ah ama cidda calaaqada khaarijiga u joogta ustaad maxamed labadaasi arrimood oo midna uusan maaragtay horeyba hadda ugu magacawnayn midna uu ku magacawnaa tasarufaad xumada uu sameeyey darteeda loogu saxbiyey wixii hadda kadib oo ka yimaada maaragtay alxizbul islaami looma qaban karo haddaan usoo noqdo su-aashaada jawaabteeda alxisbu alislaami waa la yaqaanaa hooyadiisa siyaasiga ah hadday tahay tan dalka iyo haddii tan caalamiga ay tahay labadoodaba wax cad oo aan daah saarnayn weeye insha allahu tacaala hooyadiisaasina wuu ku socon doonaa hadduu eber yidhaahdo meeshaasi marka waxaa ku jira barnaamij khatar ah khatar ah khatar ah oo ummadda soomaaliyeed soo wajahay oo ah nimankan hadda maaragtay xukunka haysta oo xamar fadhiya oo maaragtay sheekhii alxisbulislaami guddoomiyaha u ahaa oo qabsaday sababta ay u qabsadeen ay tahay sheekh oo dhaqdhaqaaq siyaasi ah oo ummadda lagu badbaadinayo inuu bilaabo ay usoo baxday arrintaasina ay ayaga u arkeen in haddii sheekh xasan daahir aways uu khadka soo galo ay ayagu u dhammaynayso waxa marka ay ku fakerayaanba ay tahay kursiga ama aniga aan haysto ama dalka god ha ku dhaco ay tahay marka arrinkaasina runtii aada iyo aad baan oga soo horjeednaa waana cambaaraynaynaa ummadda soomaaliyeedna culimo iyo caamo waxaan ugu baaqaynaa sheekh xasan barbar istaagiisa sheekh ismaaciil dhanka kale marka laga soo tago xariga loo geystay sheekh xasan daahir aweys waa maxay aragtidiina ku aadan dowladda haatan jirta walaalow annagu horta hadda maaragtay nidaamka hadda jira runtii fursad baan siinay alxizbulislaami markii laga hadlayo maalinkii la keenay ilaa yawmina haada sababto ay tahay daabic ama muuqaal oo in maaragtay shacabkii iyo wax noocaasi kasoo baxday nooceeda ayaa maaragtay shaati noocaas ayaa maaragtay ay hooneed thaniyan caalamkiina xoogaha maaragtay soomaalidii kumeel kumeelgaarnimadii way ka baxday waxbaa la yidhi labadaasi arrimood anagoo fiirinayna oo masaalixdii ummadda intaa inay wax kaga xaqiiqoobi karna qiimaynayna ayaan fursad siinay inaan u kaadinaana goosanay oo aanan la dirarin laakiin hadda tasarufka cadaa'iga ee iyada samaysay iyo sheekhii ummaddaasi qiyaadadeeda ah xidhidda ay xidhatay waxay daliil noogu tahay waxa ay ku timid inay taangi xabashi ay tahay waxay maaragtay sheekha ku haysatana taangi xabashi ay tahay taangi xabashina wuu dhammaanaya iyo afrikaan waxaa isku soo haraya waa ummadda soomaaliyeed iyo diinta diinta islaamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed baa isku soo hari doona taarikhdana way qori doontaa markaan usoo laaban arrinta sheekh maxamed macalin waxaa wararka ay sheegayaan in la xiray oo ciidamada ammaanka ee dowladda ay xireen maxaad kala socotaa wararkaasi walaalo warkaasi intaan meediyaha barnaamijkiisa hadda ku jirjirnay uuna soo gaadhay runtiina ninkaa nin walaalkeen ah oo xibin xisbigii ka tirsan ah xilkii habal laga qaado weeye khaladaad annaga hanaga galo laakiin khaladaadku naga galay ma ay keenayso in maaragtay dhibaatada hadda ku dhacday aan maaragtay aan aan ku farxno ama ma ma ma ay keenayso waxaan waa aad baan uga xunnahay kaasi wuxuu ahaa sheekh ismaaciil xaaji cadow oo ka tirsan ururka xusbul islaam ee soomaaliya mas-uuliyiintiisa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey daa-uud aweys oo washington jooga halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington